ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa labayo tobanka bisha shanaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada khaza oo galay maalintii afar boqol iyo shanaad oo xiriira maamulka yuhuudda oo qirtay in askar iyo saraakiil looga dilay dagaalka ay kaga jiraan waddanka lubnaan maraykanka oo mar kale duqaymo ka fuliyey dalka suuriya ku beegsaday maleeshiyaad ay taageerto iiraan askari ka tirsan ilaalada qaranka maraykanka oo lagu xukumay in ka badan toban sano oo xariga kadib markii uu qirtay inuu faafiyey macluumaad la xiriira wasaaradda dagaalka maraykanka baaderigii kiniisadda ingiriiska ah oo iscasilay kadib fadeexad weyn oo soo wajahday sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haweenka khaza oo adkaysi iyo gobonnimo looga markhaati kacay inkastoo ay waayeen ehel dhibaato badanna ay dareemayaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ka wadda khaza ayaa galay maalintii afar boqol iyo shanaad oo xiriira haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya cabdiraxmaan badar
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadda marinka godoonsanee khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol iyo shanaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqaymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey ciidamada saynada yuhuudda haddaba aan ku horeyno duqaymaha xasuuqyo horle ayaa waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan koonfurta marinka khaza waxaana la soo warinayeen duqaymahaas ay ku sheegeen dadaado badan oo shacabreed ah halkii ay jiraan kuwo kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana xasuuqyahan kala soocleen ka geystay min khanyunis ilaa jabaaliyah beytilaahiya ilaa iyo bartamaha marinka godoonsane khaza waxaana saxaafaddu soo warinaysaa in duqaymahaas ay ku shahiideen tobannaan ruux oo shacabreyd ah halkii ay ku dhaawacmeen boqolaal ruux oo kale waxaa sidoo kale duqaymahaasi ku barbaray guryo aad u badan oo ay degan yihiin dadka shacabka ah mandiqada almawaasi ee dhacdo duleedka magaalada khanyunis ciidamada sayneed yuhuuddu waxay ku sheegeen inay tahay goob aamin ah oo ay dadka barakacyaasha ku noolaan karaan waxayna saacadii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duqeen la beegsadeen dadka rayidka ee halkaasi ku sugnaa weriye ku sugan goobta ay duqintu ka dhacday ayaa waxauu sheegayaa in duqimaha baarlimada ay ciidamada sayneed yuhuudda ka fuliyeen deegaanka almawaasi ay ku shahiideen wax ka badan labaatan ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale waxay sidoo kale warbaahinta soo warinaysaa in dhowr jeer ciidamada yuhuudda ay ku soo laalaabteen deegaankan iyagoona mar walba ka fulinaya duqeymo ka culus midii hore muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya waxyeelada adag ee gaaray dadka rayidka waxaana la arkaya dad badan oo dhaawacyo kala duwan qaba iyo hooyooyin ay carruurtooda ku shahiideen goobtaasi waxayna sidoo kale sheegeen dad goobjoogayaal oo ku sugan magaalada khanyunis in ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen guri ku yaal isla magaalada khanyunis waxaana ku shahiiday siddeed ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale isla magaalada khanyunis ciidamada yuhuuddu waxay duqeyn xoogan la dhaceen isbitaalka aljazaa'iriya ee ku yaala bariga magaaladani waxaana ku hooyanaya isbitaalkan oo xilligay duqinta ka dhicisay ku sugnaa kumanaan ruux oo barakacyaal ah kana kooban dumar iyo carruur aan waxba galabsan waxaana halkaasi suwaado iyo dhaawacyo ku noqday in badan oo ka mida dadkii barakacyaasha ee ku sugnaa isbitaalka gudihiisa iyo weliba bannaankiisa deegaanka bani sayle isna dhacbariga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn middaa la mid ah waxayna duqayntan si gaara u beegsatay dad shacab oo isku dayaya inay magaalada ka baxsadaan oo ay meel kale u reesadaan gabaad balse cadowga yuhuuddoo indhaha saaray dadkan ayaa wuxuu la dhacay duuqimo wuxuushlim ah waxaana halkaasi ku sheeday dad aad u fara badan middan ayaa waxay ka mid tahay cudwaanka yuhuudda ee ku doonayo inuu ku ciribtiro shacbiyadda muslimka ee ku sugan khaza isbuuc ka hor ayayna ayd markii sidan oo kale ay ciidamada yuhuudda u duqeeyeen dad rayidda oo isku dayaya inay iskaga baxsadaan magaalada beytlaayiya ee waqooyiga marinka khaza sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay duqeen aad u xoogan la dhaceen guri ku yaala xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaas laga soo tabinaya inay ku shahiideen wax ka badan toban ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen tira intaa ka badan uu dhammaantooda ka mid ah dadkii rayidka ee ku sugnaa guriga la bartilmaameysaday magaalada beytlaayiya iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqimo kuwa la mid ah waxayna duqimo aad u xoogan oo iyaguna ay ka geysteen guri ku yaala magaalada ku shahiiday wax ka badan lix ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan dadka la beegsaday ee barakacyaasha ayaana waxay aayeen xilligii la beegsanayey kuwa isku dayaya inay gudaha u galaan isbitaalka weyn ee kamaal cadwaan si halkaasi ay gabaad uga dhigtaan maadaama meel kasta oo khaza ka mid ay noqotay bartilmaameed ay beegsanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana guud ahaan waqooyiga saaran goodoon adag isbitaallo dhowra oo iyaguna ku yaala marinka khaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen waxaana halkaas suwaado iyo dhaawacyo ku noqday tobannaan ruux oo shacab rayd ah duulaanka gardarada ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen waqooyiga marinka khaza oo soo bilowday lixdii bishiina soo dhaaftay oktoobar ayaa waxay wararku sheegayeen inay shuhaado iyo dhaawacyo ku noqdeen wax ka badan kun iyo shan boqol oo ruux oo shacabriid ah intooda badanna ay yihiin dumar iyo carruur aan naftooda difaaci karin waxaana intaasi ka badan dadka iminka ku hoos xaniban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda kuwaasoo lagu qiyaasay wax ka badan toban kun oo ruux xaafadda ashajaaciya ee waqooyiga magaalada khaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeen ay ku shahiideen dad aad u badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dad goobjoogayaal ayaana waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee duqeen madaafiic loo adeegsaday ku garaaceen guryo ku yaala xaafadani taasoo sababtay istishaadka tobannaan ruux oo shacab ah guud ahaan marinka khaza ayaana waxaa saacadii lasoo dhaafay ka dhacay duqimo kala cayn ah oo ay ku shahiideen ka badan soddon iyo saddex ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana ilaa iyo iminka aynu hadlayna wada duqeymaha gumaadka iyo xasuuqa wuxushlimada ay u geysanayaan shacabka ku dhaqan marinka goodoonsan ee khaza waqooyi bari magaalada khaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqan aad u xoogan oo xagga cirka ah waxayna duqintaas sababtay istishaadka dad badan oo shacab rayd ah iyo dhaawac kuwo kaloo aad u badan madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxaana duqayntaasi madaafiicda loo adeegsaday ku shahiiday dad aad u badan oo shacab ah kana kooban dumar iyo carruur halkae dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan dhismo ku yaala xerada jabaaliya oo ay isna ku sugnaayeen dad aad u fara badan oo shacab ah ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duuqeymo aad u xoogan waxaana duuqeymahaasi ku baxay dad badan oo shacab ah oo ka mida dadkii dhismaha ku sugnaa halkae dhaawacmeen tiro kaloo aad u fara badan wakaalada wararkii anaadol ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee duqeymo aad u xoogan ka geysteen isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala deegaanka beytlaayiya ee waqooyiga marinka khaza waxayna wakaaladu sheegtay in duqeymo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan qaar ka mida dadka dhaawacyada qaba ayaana iminka ku sugan xaalad aad u liidataa maadaamaan isbitaalka laga helinin daawooyin guri ku yaala waqooyiga marinka khaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeyn aad u xoogan ka fuliyeen waxaana halkaasi ku sheedeen laba wiiloo dhallinyaro ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan maxamuud basal oo aafayeenka kooxda gurmadka degdega ayaa waxuu barta uu ku leeyahy akiis oo horey loo odhan jiray twitter ku soo daabacay qoraal kooban oo uu fariin ugu dirayo dhammaan dadka muslimiinta ah iyo shucuubta carbeed ee deriskala ah muslimiinta lagu xasuuqaya marinka khaza waxaanuu fariintiisa ku leeyahay dhambaalkaygan waxaan u diraya ummadda islaamka iyo shucubta carbeed oo dhammi waxaana leeyahay in ka badan afar boqol oo maalmood ayaa waxaa khaza ka soconaya duqeymo iyo gumaad wuxuushdhima ah waxaa daadanaya dhiiggiina hilbaheennana waa ay kala faniinayaan mana ahan duqaymahani kuwa istaagayaa halkeedinkan aad tihiin kuwo weli aamusan oo aan tallaabo qaadin waxaana idinkagala soo hadlaynaa meel adag aan ku sugnaanayno islamarkaana aan ku sabrayno balse waxaan idin leeyahay muslimiinay idinkama cafini doonno qudlaanka aad inugu samayseen ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey maxamuud basal oo aafayeenka kooxda gurmadka riidka waxaanay kooxdan kaalin nugle ka qaadanaysaa samata bixinta dadka dhaawacida qaba iyadoona meel walba ay duqaymo ka dhacaan heegan ku ah ilaa ay ciidamada sayneed yuhuuddu bilaabeen ee beegsadan dadkani xilliyada imaanayaan goobaha ay duqimuhu ka dhaceen waxayna sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuuddu qafaasheen boqolaal ruux oo iyagu ka mid ah weli waxaan ku guda jirnaa duqimaha marinka khaza xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada sayneed yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afartan iyo toddoba ruux halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol siddeetan laba ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaraddu sheegtay in tobannaan ruux oo iskugu jiro shuhada iyo dhaawacyo ku hoos xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo baraha shubka hoostooda suuragalna maanin halkaas laga soo saaro maadaama ay dadka gargaarka ka shaqeeya isticmaalayaan qalab aad u liito taya ahaan tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun toddoba boqol toban iyo laba ruux halkee dhaawaciduna maraya in ka badan boqol iyo saddex kun laba boqol konton iyo siddeed ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana saar xandarra u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah dhanka kale waxaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay dhacay dagaal laban oo ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan dagaaladan ayaana kuwii ugu khasaaraha badnaa ay ciidamada yuhuudda ay la kulmaan tan iyo bilowga bishan aynu ku jirno ee nofembar weerarada ugu badan ee cadowga lagu bartilmaamaysada ayaana waxay iskugu jiraan dagaalla foolka foolla iyo gantaallo xaafadda khasaasiib ee dhacda bartamaha xerada jabaaliya ah waxaa sidoo kale ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada soo duulayaasha yuhuudda ku dhex maray dagaal adag oo aan waxba la isku reeban waxaana dagaalkanna uu hamidda aad u culus dhawaqa hubka laysku adeegsanaya laga maqlay meelo badan oo ka mid ah bartamaha xerada jabaaliya dadka deegaanka ayaana waxay sheegayeen inay maqleen dhawaqa hubka darandooriga u dhaca iyo gantaalada isku adeegsanayeen dhinacyada ku dagaalamaya xaafadda waxaana dagaalkan oo socday saacado kooban ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira iyadoo sidoo kale laga gubay gawaari badan oo uu ka mid yahay midka ciidamada xambaara sidoo kale guuto ka tirsan ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waxay gantaal ku weerareen xarun milatari oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin mandiqada nitsaarim ee ku taala koonfurta magaalada khaza waxaana halkaas ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan qismiga iclaamka ee kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta ayaana waxa uu faafiyey muuqaal kooban oo soconaya qadar laba daqiiqa iyo dhowr sekin waxaana lagu soo bandhigayaa muuqaalkaasi weerar dhowaan ka dhacay bartamaha xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana ka mid ah weerarada lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira muuqaalka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa weerar aad u xoogan oo gantaal loo adeegsaday oo ay dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniinta ku beegsanayaan mid ka mid ah guryaha ay ciidamada yuhuudda ku dhuumaalaysanayeen oo ku yaala gagaarka isbitaalka yemanna sacuud ee bartamaha xerada jabaaliya mid ka mid ah dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ayaana guriga la dhaacaya gantaal xoogan waxayna intaa kadib ciidamada wax iskacaabinta rasaas ku furayaan guriga iyadoona ay halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqonayaan ciidamo badan oo ka tirsan saynada yuhuudda waxaa sidoo kale muuqaalka lagu soo bandhigayaa weerar dhabagal oo aad u xoogan waxaana marka hore la arkaya dagaalyahanada alkhasaam oo isku diyaargaranaya fulinta weerarka waxayna diyaarinayaan qaraxyadii iyo gantaladii u adeegsan lahaayeen weerarka waxayna qaraxyo aad u waaweyn ku aasayaan dhulka intaa kadib waxaa goobta soo gaaraya koloniyo gaadiida oo ka tirsan ciidamada gumaystaha yuhuudda qaraxa koobaad ayaana wuxuu si toosa u burburinayaa mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ka mid ahaa koloniyada gaariga la burburiya ayaana waxa uu noociisa ahaa midka loo yaqaana mekraf kadib markii uu haleelo qaraxa ayaana wax u kala faninayaa boolbool iyadoona halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqonayaan qaar badan oo ka mid ah ciidamadii gaariga saarnaa qaraxa labaad ayaana waxaa loogu beegsanayaa gaari kale isku dayay inuu u soo gurmado ciidamadii koowaad ee qaraxa la kulantay si la mid ah midkii hore ayaasna waxa uu kala faninayaa boolbool kadib markii uu haleela qaraxa gaariga saddexaad oo isna ahaa mid gaashaaman noociisana uu yahay mikraaf ayay ciidamada muqaamadu la beegsanayaan qaraxa saddexaad guud ahaan weeraradaas ayaana waxaa ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira iyadoona sidoo kale laga gubay saddex ka mid a gawaari gaashaman gaar ahaan kuwa loo yaqaana mekraf ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir baadarigii kiniisadda ingiriiska oo iska casilay xilkiisa kadib fadeexo weyn oo soo wajahday justin wilby oo ahaa madaxa kiniisadda ingiriiska ayaa maalintii talaadada aynu soo dhaafna isaga tegay xilkii uu hayay kadib markii kusoo baxday kiniisadda fadeexad la xidhiirta kufsi lagula kacay nasaaro badan oo isugu jirta dumar iyo carruur falkan ayaa waxaa ku kacay qareenkii geeriyooday ee john smith wuxuu ka dhacay kaamamka xagaaga ee ku yaala wadamada ingiriiska zimbawiya south africa intii lagu guda jiray kontonkii sane ee lasoo dhaafay madaxa ingiriiska ayaa lagu eedeeyey in markii uu dhacay falkan uusan qaadin tallaabooyinkii la rabay islamarkaana booliiska uusan ku wargelin wakhtigii ku habboonaa arrintan ayaa waxaa lagu ogaaday baaritaan madax bannaan oo la sameeyey waxayna golaha qaranka ee kiniisadda interaan jararka ka codsadeen in baadarigan uu xilka isaga dego maadaama ay ku eedeeyeen inuu luumiyey kalsoonidii lagu qabay kiniisadda sida ay hadalka u dhigeen qareenka dhintay ayaa noqday qofka ugu badan ee la kulmaya falcelinada ka imaanaya bulshada waxaa kaloo baaritaanka madaxa bannaan ee xogta laga bixiyey lagu sheegay in john oo ah ninka dhintay uu ku kacay xadgudubyo jireed oo kufsi uu ka mid yahay falal argagax leh kuwaasoo ay dhibanayaal u yihiin in ka badan boqol isugu jirta carruur iyo dhallinyaro waxayna falaalkan dhaceen sida lagu sheegay baaritaanka tan iyo laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii wakaaladda wararka royters oo iyadana arrintan ka hadashay waxay sheegtay in baadariga haatan la ciiriyay ay dul hoganayaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin mideenta kiniisadda loo yaqaano al injinikania iyo ka shaqaynta imaashiyaha kiniisadda hoos u dhac dhan boqolkiiba labaatan uu ku socdo tan iyo sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii dhinac kale askari ka mid ahaa ilaalada qaranka maraykanka ayaa lagu xukumay muddo ka badan toban sano kadib markii uu qirtay inuu macluumaad militari ka faafiyey wasaaradda dagaalka ee maraykanka maxkamad ku taalla dalka maraykanka ayaa muddo shan iyo toban sano ka xukuntay askari ka mid ahaa ilaalada qaranka maraykanka oo lagu helay inuu faafiyey dukumenti sir ah oo u gaar ahaa wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka islamarkaana la sheegay inay ku saabsanaayeen dalka ukrain askarigan ayaa ahaa mid ku takhasusay tiknolojiyadda wuxuuna gacanta ku hayay xogta ciidamada cirka ee maraykanka ee ku sugan gobolka massachusetts xogta askarigan ayuu ku faafiyey barta internetka ku jirta ee lagu magacaabo discord kadib waxay macluumaadkan kusii faafeen baraha internetka mareegihiisa kala duwan sidaas ayaa looga warhelay askarigan ka mid ahaa ciidamada ilaalada qaranka ee maraykanka waxaa lagu eedeeyay askarigan lix kiis oo ay ka mid yihiin inuu si bareer ah u faafiyey macluumaadka dowladda maraykanka iyo mid ka mid a qadiyadaha amniga qaranka maraykanka uu ilaashanayay sannadihii u dambeeyey bishii afraad ee sanadkii tegay ee laba kun saddex iyo labaatanka ayaa askarigan gacanta lagu dhigay wuxuuna qirtay kiiska lagu soo eedeeyey bishii saddexaad ee sanadkan laba kun afar iyo labaatanka talaadadii aynu soo dhaafnay ayuu ku dhacay xukunka shan iyo tobanka sano ah isagoo xiran dharka maxaabiista ayuu kasoo muuqday maxkamadda iyadoona marar badan saraakiisha ee askarta maraykanka ay fashiliyeen xogo badan oo ka dhanaa qaarkood kuwa lagu hagardaaminayay dadka muslimiinta geeska kale maamulka yahuudda ayaa qirtay in askari iyo saraakiil looga dilay dagaalka ay kaga jiraan lubnaan taliska ciidamada yahuudda ayaa maalintii shalay arbaceed bayaan uu soo saaray waxa uu kaga hadlay lix askari oo ka mid ahaa ciidamadooda oo lagu dilay dagaalada ka socda koonfurta waddanka lubnaan askartan la dilay oo shan ka mid ah ay magacyadooda faafiyeen ayay sheegeen inay ku jiraan laba sarkaal oo kale ah taliyo koox iyo taliyo unug waxayna dhammaantooda ka tirsan yihiin guutada cadowga yahuudda u bixiyey jowlaan oo ku canbaxay ugaarsiga dadka shacabka ah ee ku nool waddamada falastiin iyo lubnaan saraakiishan iyo askartan la dilay ee ka tirsan maamulka yahuudda ayaa ku biiraya tirakoob askari oo saraakiil badan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalka ka socda lubnaan wararka madax bayaan warka ka soo baxay maamulka yahuudda ayaa lagu sheegay in saraakiisha iyo askarta yahuudda la dilay xilli weerar dhabagal ah maalintii shalay ka dhacay koonfurta dalka lubnaan ugu dambayntii maraykanka ayaa mar kale duqeyn uu ka fulay dalka suuriya ku beegsaday maleeshiyaad ay taageerto iiraan maalintii shalay arbaceheed war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ayaa lagu sheegay inay suuriya ka fuliyeen duqeymo ay la beegsadeen maleeshiyaad ay taageerto xukuumadda shiicada ah ee iiraan oo waddankaasi ku sugan duqeynta ayuu taliska ciidamada maraykan ka tibaaxay inuu beegsaday bakhaaro lagu keedayo hubka iyo xarumo lojistika ah oo ay maleeshiyaadka gacan saarka la leh iiraan ay leeyihiin ilaa iyo haatan ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay maleeshiyaadkan ay taageerto xukuumadda shiicada ah ee iiraan ee ka howlgala dalka suuriya weerarkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan kooxdan ay taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan ay dhowaan weerar gantaalo ku qaadeen saldhig ciidamada maraykanka oo lagu magacaabo al-shadaadi oo ku yaala gobolka alxasaka ah ee dalka suuriya maalmo kore ahayd markii maraykanka sidaan oo kale dalka suuriya ka fuliyeen duqaymo uu ku bartilmaameedsaday maleeshiyaadkan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
waa hagaage weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan haweenka khaza oo gobonnimo iyo adkaysi looga markhaati kacay inkastoo ay waayeen ehel dhibaato badanna ay dareemayaan waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsin xasan xaaji
waa kuwo adkaysanaya oo sumuudaya sida buuraha waana kuwo adduunkan ku soo biirinaya dhanka kalena korinaya halyeeyada cibaaradan ayuu digtor muslim ah kana soo jeeda dalka morocco ku qeexay gabdhaha muslimaadka ah ee reer khaza kadib maalmo uu ku sugnaa gudaha magaalooyinka qitaaca xilli wax laga weydiinayay xaaladda haweenka muslimaadka ah ee ku sugan jiidda go'doonsan ee khaza iyadoo ay duqaymaha hamajiga ah weli ku hoobanayaan khaza go'doon labatoban sanaa la jirsadayna uu ka saaran yahay dhinac weliba haddana haweenka ku dhaqan cirifyada kala duwan ee khaza waa kuwo sumuudaya islamarkaana la hardamaya nolosha aadka u adag ee ka jirta jiidda iyagoona ku dadaalaya sidii ay u soo saari lahaayeen jiil muqaawim ah oo jiridda ka jara kayaanka gumaysiga ah ee lagu beeray dhulka muslimka ah ee filistiin si ay oga soo dhalaalaan kaalintooda iska caabineed ee ay kaga hortegayaan gumaysiga yahuudda kayaanka gumaysiga ah ee yahuudda ayaa waxa uu weligiis iyo haatanba ku dadaalayaa sidii uu u hagardaamayn lahaa nolosha ka jirta qitaaca isagoona xoogga saaraya in ay khaza noqoto meel bahgooyo ah oo aanan laga helin aasaasiyaadka nolosha iyo halbeegyada sare u qaada hamiga shakhsiga sida waxbarashada tarbiyaynta iyo dhisidda wacyiga jiilka hanaqaadka ah iyadoo ay caqabaadkan oo dhan jiraan haddana haweenka khazaawiyiinta ah kamaysan quursan iskudayga waxa ayna dhexda u xirteen in ay inta karaankooda ah ka hortagaan in uusan kayaanka gumaysiga ah ku ilqabowsan hadafyadiisa oo u hirgelaya almucallimah ducaa alfalastiiniya waxa ay ka mid tahay gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan jiidda khaza dhanka kalena u degdegay waxbaridda jiilka soo hanaqaadaya ee reer filistiin xilli ay haddana wajahayso imkaaniyaad yari iyo in aysan haysan wax taakulayn iyo garab istaag ah oo oga imaanaya dibadda doonisteeda mucallimah ducaa waxa ay markii hore aasaastay hal teendho oo wax lagu baraayay carruur aad u tira yar oo kuwa qoyskeeda iyo kuwa deriska ah intaasi kadibna waxaa u suuragalay in ay hirgelisa madaraso yar oo ka kooban lix fasal taasi oo markeedii ugu horraysay ay dhiganayeen afartan carruur ah maantana mucallimah ducaa waxa ay mas-uul ka tahay madaraso loogu magacdaray madarasada xorriyadda iyo nabadgelyada taasi ay u nasab sheegtaan in ka badan shan boqol oo arday oo dhammaantood reer khaza ah arrintan ayaa marka loo fiiriyey haweenay ku nool goob ay duqaymaha ku hoobanayaan had waliba dhanka kalena da'deeda aysan weli ka kormarin afar iyo labaatan sano waxa ay ka dhigan tahay guul fariid ah oo ay soo darisay gabar aad u da'yar oo dhexda u xiratay sidii ay u waxbari lahayd ilmaha khazaawiyiinta ah kuwaasi oo ku kala daadsan teedhooyinka barakacayaasha ee ku yaalla magaalada dayralbalax ee dhacda bartamaha qitaaca hamiga mucallima ducaa ee ku aadan furitaanka goob waxbarasho ayaa ku soo bilowday sheeke iyada iyo qaar ka mid ah carruurta ku dhaqan teendhooyinka dhex martay waxa ayna weydiisay mustaqbalka iyo waxa ay ku taamayaan qaar badan oo ka mid ah carruurta khaza ayaa ugu jawaabay in ay haminayaan in ay helaan waxbarasho meel sarraysana ay ka gaaraan halkan ayayna ka daarantay dhimbishii ugu horraysay ee ololisay hamiga mucallimad ducaa ee ku aadan hergelinta goob waxbarasho walaalaha la dhashay almucallimah ducaa alfilistiiniya oo ah asaatiide ka qalinjibiyey majaalka tarbiyaynta iyo barbaarinta ayaa iyagana kaalin aad u ballaaran iyo fadli xeel dheer waxa ay ku lahaayeen in ay walaashood ka dhabaysa hamigeeda iyagoona ka saaciiday tallaabooyinka laasimka ah ee ay tahay in lagula dhaqmo carruurta xilliyada dagaalka si ilmaha kor loogu qaada hammigooda daakhiliga ah iyo in lagu beero muwaajahada dagaalada iyo ka tanaasulidda cabsida marka laga soo taga dadaalka mucallimadan iyo sida ay ugu hagarbaxayso carruurta reer khaza waxa ay ahayd gabar jaamiciyad ah oo ka baxday heerka jaamacadeed ee waxbarashada waxa ayna hadda si tatawucnimo ah ama bilaash ah ooga shaqaynaysaa madarasada alxuriya waasalaam oo ay iyada aasaastay iyadoona iska diiday dalabyo badan oo dibadda ooga imaaday si ay mucallimad ooga noqoto madaaris u damaanad qaadayay wax waliba oo xaajaadkeeda ah waxa ayna ducaa leedahay waxa aan ku faanayaa in aan iska diiday in aan bannaanka oga baxo deegaankayga waxaana go'aansaday in aan noloshayda u huro khaza darteed qisada mucallimadan hal adeegga leh waxa ay ka mid tahay boqolaal sheekooyin kale ah oo halkudhigoodu yahay hal adeeg iyo taxaddi ciwaankooduna yahay sabar iyo adkaysi sameeyayaalna ay ka yihiin gabdhaha muslimaadka ah ee reer khaza kuwaasi oo u gumaad wadareedka ee yuhuudda ka wadajiidda ku waajib yeelay qaab kale oo cusub ayna nolosha u qaabilaan gabdhaha reer khaza ayaana ka gudbay doorkii ahaa hooyanimada iyo ricaayada guryahooda iyagoona taqamusaya adwaar kale oo ay banneeyeen raggoodii kuwaasi oo uu dagaalka ka soconaya falastiin ka dhigay kuwa shuhaddo ah kuwa maxaabiis ah iyo kuwo kale oo ilaa maanta ay diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah ceersanayaan haweenayda muslimadda ah ee ku dhaqan magaalooyinka kala duwan ee jiidda khaza ayaana wajahaysa daad mas-uuliyaad ah kuwaasi oo aysan haweenka qabashadooda caadaysan haweenka khaza ayaana waxaa hor yaalla laba arrin oo keliya midka koowaad in ay ku dhex shiidmaan daadka mas-uuliyadda ah ama in ay doontooda iyagu samaystaan islamarkaana ay iyaga iyo ubadkooda ka gudbaan daadkan laayaanka ah oo cid ka moosaysa aanay jirin ridaa maslax iyadana waa mid ka mid ah haweenka reer khaza ee ay ku soo bannaanaatay mas-uuliyadda ah nafaqaynta qoyska waxa ayna maalin waliba karisaa shaah si ay oga iibiso dadka barakacayaasha ah iyo saxafiyiinta ku sugan isbitaalka shuhadaa'ul aqsa ee ku yaalla magaalada dayralbalax ee dhacda bartamaha jiidda ridaa maslax oo ay da'deedu tahay lix iyo toban sano lix iyo toban sano oo keliya ayaa waxa ay ku qasbanaatay in ay xambaarto mas-uuliyad iyada ka tun weyn si ay u biisho ama u nafaqayso qoyskeeda oo ka kooban labiyo toban qof kuwaasi oo haddana badankood ah sariiryaal ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen duqaymaha aan kala joogsiga lahayn ee uu maamulka yahuudda ka wado jiida khaza ridaa maslax waa gabar yar oo haddana agoonnimada ay ku qasabtay in ay taqamustay doorkii aabbaheed ee nafaqaynta reerka xilli ay haddana wajahayso dagaal hamaji ah oo si toos ah u beegsanaya carruurta waxa ayna ridaa mar ay la hadlaysay aljaziira net oo gurigeeda ku booqatay tidhi aad ayaan u daalay waxa aan jeclaan lahaa in aan u noolaado sidii ay u nool yihiin ilmaha kale ee da'dayda ah ee ku dhaqan caalamka sidoo kale qaamuuska haweenka reer khaza ee hooyooyinka u ah shuhadada kuma jiraan ereyada isdhiibidda iyo halkudhigyada niyadjabka ummu maalig oo hooyo u ah afar wiil iyo hal gabar oo dhammaantood shuhaddo ah ayaa waxa ay leedahay waxaa macquul ah oo inaga suuragal ah in aan ilmaheenna hoginna kafanta cad kadibna aan duugno marka ay shahiidaan balse ma dhacayso in aan kor u taagno marada cad ee ka dhigan astaanta isdhiibidda in ka badan saddex boqol sagaashan iyo shan maalin haweenayda dalaal abuucamshah oo ah kalkaaliso caafimaad kamaysan bixin isbitaalka kamaal cudwaan ee ku yaalla waqooyiga jiidda ilaa markii dambe uu isbitaalka noqday goob dagaal oo ay ku soo hoobanaysa rasaasta cadowga yahuudda dhanka kalena dhinac waliba ka hareeraysan waxa ayna dalaal abuucamshah leedahay suuragal iima aha in aan iska baxo oo aan dhabarka u jeediyo dhaawacyada iyo marasta dhiig baxayso
للأبطال يتفاخرن بقربهن من الله أمهات كلهن عفة وأخلاق والله ثم والله إني رأيت من صبرهن أكثر من صبر الرجال waa haween u samuuday sida buuraha waana kuwa dunida ku soo biirinaya haliyayada waxay ku faanayaan siday allah subxaanahu wa tacaala ugu dhow yihiin waa hooyooyin isku asturay roorsanaan iyo akhlaaq wanaagsan allah ayaan ku dhaartaye waxaan dulqaadkooda ku arkay inuu ka badan yahay kan ragga waxaan allah mar kaga dhiganayaa in laba bilood iyo maalmahan joogay khaza aanan arag gabar muslimad ah oo reer khaza ah haddana aan saluugay xishoodkeeda liibaan ayaa u sugnaatay liibaan ayaa u sugnaatay liibaan ayaa u sugnaatay allah ha ka abaalmariya inta ay jil wanaagsan barbaariyeen haliyayana soo saareen waa taaj noo saaran madaxyadeenna رؤوسنا جميعا لما ربوا من الأجيال وأسسوا من الأبطال وهن تاج رؤوس رؤوسنا جميعا
kuwani waa gabdhaha muslimaadka ah ee reer khaza waxa ay astaan u noqdeen doonista xooggan sabarka iyo hal adeega taasi oo aysan taariikhdu diiwaangelin wax u dhigma waxa ayna wajahayaan cadowgooda iyaga oo qabweynaanta islaamka jalbaab ka dhiganaya waxa ayna halkudhig ay sare ogu qaadeen wejiga cadowgooda ka dhigteen gumaysiga ma tusayno wax farxad gelinaya oo ah in aan daciifno ama in aan isdhiibno waxaana diyaargarow buuxa oogu jirnaa in aan arwaaxdeenna iyo wax waliba oo aan leennahay u hurna allah dartiis dhibaatadan oo kalena kuma sabri karaan ilaa haweenka oogu sharafta badan dunida ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkana mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وسطي وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى